Xussein Badow Guuleed oo ka mid ah milkiilayaasha geerashyada lagu cilad bixiyo gaadiidkii ku yaala magaalada Beledweyne ayaa u istaagay sidii uu u soo saari lahaa dhalinyaro ku shaqaysata farsamada gacanta gaar ahaan cilad bixinta gaadiidka. Dhalinyaradan ayuu baraa sida loo dayactiro mootooyinka, naahooyinka iyo noocyada kale ee gaadiidka si ay ugu shaqaystaan islamarkaana ay uga joogaan tahriibka. Radio Bernula ayuu u sheegay inay jiraan dhalinyaro badan uu tababaray kuwaasi oo hadda ka shaqaysta qaar ka mid ah magaalooyinka dalka haddana ay jiraan dhalinyaro ku nool Beledweyne uu baro cilad bixinta gaadiidka si ay u shaqaystaan.
wallaahi waa badan yihiin wax la soo koobi kara maaha balse laakiin hadda waxa joogo waa hadda lix aad ila shaqayso laakiin waxaa inta badan beledweyne ka shaqeeya waa wax aniga faracmi ama galbeedka ka shaqeeyaan ama bariga ka shaqeeya xagga farsamada mootooyinka motoorada dhalinyarta ku shaqaysato dhanbo intay ka faracmeen garaashkan farsamooyinka ay qabtaan waxaa ka mid ah motoorada mootooyinka ama bajaajyada ama labalugoodyada mootogaariyaasha qaar wilo ila joogaan saas waay qaar tuulooyinka aadeen adoo far- qaar muqdishoay galeen waa fara badan yihiin geerishka ma dhow xilligaa la bilaaba Ah, mid fiican waa ku imaana mid xun waa ku imaana dadkao dhan ma wada xumo mana wada fiicno marka dad xunna waa la kulanaa oo waa u dul qaadanaa kan fiicanna waaba fiican yaho wanaaggiisa lagu wadaa saasaan isku waa isku dhex wadnaa marka wallahi waxbarasho waa dareemi kartaa waa wax aad u adag dulqaad iyo sabar ay u baahan tahay xirfado waa culays oo kale kulmaysaa marka culayska dulqaada u baahan yahay markaad dulqaadatid markaasaa natiijadeeda gaarayay waa la shaqeeyaa weli waa garab taaganah geerishka waa joogaa Qaar ka mid ah dhalinyarada la baro xirfadan ayaa ka mahadceliyey.
waa macalinkayga xuseen moote waa macalinkayga oo xuseen moote alxamdu alshukur wax waa i bari ilaahay khayr asigoo u mahadcelinaa waa garteena maleena kura waa ku faraxsanahay alxamdu alshukur wadankayga inaan ku dhintaa oo tirgalo oo shaqaysta anigo waa ka marka macalinkan waa fadhiya maasha allah ardaydan kamid ah aniga boqolkiiba boqol si fiican u arkay in dhalinyarada meeshan kamid aan noqdo walaalihii waxaan kula tali lahaa inay garaashka soo aadaan farsamada bartaan oo ay iska dhaafaan tahriibka iyo wax lamidka ah waddanka aadaysan rag baa dhistay waxaan kula tali lahaa inay waddanka dhistaan ee waddankooda aaminaan maasha allah macalinkii haddana hoos fadhiyaa sanadka dheer waxaan rajaynaynaa meel aan furto Xirfadda cilad bixinta gaadiidka ayaa ka mid ah shaqooyinka dhalinyaro badan oo ku nool dalka ay uga maarmeen inay ka tahriibaan dalka kadib markii ay shaqo ka heleen geerashyada lagu cilad bixiyo gaadiidka.